toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa doctor maxamed xuseen gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda oslow ee dalka norway horena uga soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya kusoo dhawoa marka hore barnaamijka
waa mahadsantaha ridwan waa dhawa waxaad la socotaa in shirkii dhuusamareeb lagu soo kala tegay dowladda soomaaliya iyo jubbalandna midba dhinaca kale ayuu ku eedeynayaa sida muuqata fashilka ku yimid shirkaas say wax kuula muuqdaan
bismillah waxa weeyaan arrinkan meesha yaalla waa in sharciyan loo fiiriyo sharciyan haddii loo fiiriyana waxaan macquul ahayn in dowlad goboleedyadii si kala duwan baa loola dhaqmay marka laga hadlayo doorashada qabashadeeda la dhaho taasi waxay iska noqonaysaa maxaa ahayde waxoogaa arrin aan laga fiicnayn bay noqonaysaa marka khilaafkanina taasi ku salaysan yahay madaxweynuhu wuxuu taagan yahay in geedo ay maamusho dowladdu iyadu doorashadii ka soo qabato dee geedana maamulkan jubbaland bay ka mid tahay maamul goboleedyadii kaleetana maxay ahayde iyagu doorashada qabsadaan intii wadahadalku socday dhowr xal baa la soo jeediyey oo oo meesha lasoo saaray wixii oo dhanna waxaad moodaa yani xitaa amisom in la geeyo oo waa la soo jeediyey in dowladda federaalku ay diiday
waayahay marka waxaad leedahay khilaafka ubucdiisa waxa weeyaan arrinta ku saabsan gobolka gedo
waxyaabihii kale oo dhan waa laysaga soo dhadhawaaday laakiin dee arrinka hadda ugu muhiimsan oo oo laysla mari waayo waa arrinka gedo midda kale waxaa xusuus xusuusid mudan in arrinkan dhowr kooroo hore si si bilow ah looga heshiiyey laakiin heshiisyadii ay dowladdu ka baxday
waa gartay doctor maxamed xuseen marka laga hadlayo dowladda iyo maamulada intuba iskuma diidana sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtember haddana waxaa muuqata marka laga hadlayo hadalka madaxweynaha uu baarlamaanka ka horjeediyey in marar fara badan uu u tanaasulay arrimahan oo ay dhab ka tahay doorasho in la qabto dhinaca kale axmed madoobe laftirkiisa shirkiisii jaraid waxaa ka muuqata inuu eeda dusha ka saaray madaxweynaha oo uu leeyahay waxa uu ku dhegan yahay arrin gaar ah marka siday kula tahay in wax lagu xallin kara maadaama xilligan soomaaliya la rabay inay doorashooyinkeeda qabsoomaan
horta yani arrinka qofku inuu isweydiiyo qofka soomaaliyeed ay tahay waxa weeyaan jubbaland wax ku gaara miyaa jiro maamuladan kale ay la mid tahay maamulada kale hadday la mid tahayna yacni waxa meesha wax waxoogaa yaraha laga fiican yahay ah waxaa ah in iyada la taarged gareeyo oo madaxweynuhu marra aydama ku daldalo marra maxay ahayde uu doorashadii dhannayd uu dhoo maxay ahayde anigii baa ka qabanaya gedo meeshaan dhibaato badan baa taalla marra maxay ahayde la cunaqabateeya oo maamulku suu dhannaa marka aniga waxay la tahay xal lagu gaari karayo madaxweynuhu haddii uu doorasho qabanayo ama dowladda federaalka oo dhan afar sanuu soo haystay oo mandate ugu haystay in wadanka ay doorasho ka dhacdo ma garatay marka tiina hadda meesha ma taallo waa kan mandatekii madaxweynaha waxaa ka hadhay hal maalin hal maalinna doorasho laguma qaban karo madashiina waa kan iskaga soo tegay oo saddexdii habeenimo intay saddexdii subaxn salaada subax iyadoo loo ballansiyahay in lays arko maantanimo wasiirka warfaafintu intuu shir jaraayad qabtay waa kan uu madaxweynuhuna iska soo duulay waayahay laakiin khudbadda khudbadda madaxweynaha waxaa ka muuqata inuu weli diyaar u yahay in arrimahan laga dhabeeyo gaar ahaan heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtember wa wa waa hadal siyaasi hadal siyaasi weeyaan labadii sane ee ugu dambeysay arrimahan doorashooyinka maamul goboleedyadu way ka hadlayeen ma garatay oo waa in laga wada hadlo waa in la dhameeyo yaa soo noqnoqonaysay markii ugu dambeysay waxay ahayd markii ra-iisul wasaare khayre guddi uu isagu madax u yahay oo dhuusamareeb trail la joogo loo saaray si maxay ahayday arrinkan u xalliyo markii lasoo noqnoday madaxweynuhu ra-iisul wasaarihiba waa caydhiyey guddigii sidaasuu maxay ahayday daaqadda kaga baxay marka yani hadalkan waa iska hadal siyaasi laakiin waxay tahay halka in laga cabaaro waayahay marka marka la eego marka la eego shirkaas rajo fara badan ayaa laga qabay inta badanna waxaa la aaminsanaa in laga heshiin karo qodobada marka laga reebo arrinta gedo oo loo arkay laftirkeeda in shirkii maanta uu u baaqan doono dartiis oo halkaas aan lagu soo kala tegi doonin marka la eego dadka mucaaradka ku ah dowladda iyo maamulada qaarkood waxay aaminsan yihiin in waktigii madaxweynaha uu dhammaaday marka maxaa kuu muuqan karay kula tahay marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka siyaasadeed ee xilligan ka muuqda soomaaliya gudaheeda
wallaahi dee waxay noqonaysaa feri carabta waxay ku mahmaadaa qofku hadduu ciise iyo burhaantiisa diido fircoon iyo ushiisu ogolaani waxaan uga jeedaa wax xaqa haddaad diido iyo sharciga iyo nidaamka oo madaxweynuhu aada moodo inuu ka santaagayo dee wax kale aad ogolaan waxaad ogolaan dadka soomaaliyeed haddaad diido oo iyo madaxdii dowlad goboleedyada in bulsho caalamiya waxaas ay ku jujuubaan ha laakiin inkastoo madaxweynaha mas-uuliyadda ugu sarreysa marar badan loo saariyo dalka iyo sidii uu horey ugu socon lahaa iyo doorashooyinka oo loo arko oday haddana madaxda maamul goboleedyada laftirkooda dad badana aaminsan inaysan dhib yarayn marka arrintaas miyaa diidan tahay
ha wa wa waxa weeyaan arrinkaas anigu ma hayo ka ka khabiir ahaan qof aada ula socda maxaa ahayde axwaasha siyaasadeed ee soomaaliya ma hayo iyo tan bulshada caalamkaba xaqiiqda waxay tahay bulshada caalamka marar badan waxay kusoo celcelisaa doorasho laisla ogolyahay doorasho aan qolo keliya wadan waxa laga hadlayo oo farta lagu fiiqayo oo si dadban wax loogu sheegayo waa dowladda federaalka ma garatay oo laleeyahay waxaanaad waddaan ma aqbalayno caadiyanna waxa weeyaan intaasoo kor marka fariimo lagugu soo celceliyo oo koray hoosba lagula hadlo marka dambe waxay noqonaysaa maxay ahayda in ay ay tallaabo qaataan sababtoo dowladdii xitaa mushaaharaadkeedii bulsho caalam iyo iyo dad baa bixiya dee mana ogolaanayaan maxay ahayda nidaam sharciga wax ka
waayahay arrinta bulshadaarrinta bulshada caalamka ee aad ka dhawaajisay maalmihii ugu dambeeyeyba waxay xoogga saarayeen in natiijo ay kasoo baxdo shirka dhuusamareeb afar haddana waxaa muuqata in arrinta ay dib u dhacday oo kulamo kale iyo howlo kale ay dib u bilaaban doonaan marka maxay kula tahay mowqifka bulshada caalamka marka laga hadlayo shirkan lagu soo kala tegay
kolley bulshada caalamku hadda waxay raadinayaan meeshan inay doorasho ka dhacdo oo madaxweynuhu maadaama mandatekiisii dhammaaday dhibaato kale uuna waddanka gelin ma garatay waxayna ila tahay haddii ay caddaato madaxweynuhu tallaabo kale inuu qaadanayo oo inuu xukunkiisii sii dheereeyo oo wakti dheer iyo wax wakti dheeraysiyo wax yimaadaan ama nidaamkan uu sii socdo iyagu inay toosa soo fargelin doonaan oo sidii hadda ka horba dhacday ay ku qasbi doonaan inuu iscasilo kadibna xisaabtan baa iman doona arrinta muhiimka waxay tahay muddaba aqoon-yahanada iyo dadka soomaaliyeed ka sokoow bulshada rayidka qeyb ayay ka ahayd wadahadalladan in dowladda iyo mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ay heshiis iyo wax laysla ogolyahay ay ka gaaraan arrimaha inta badan doodu ay ka taagnayd ee ah doorashooyinka guddiyada iyo habraacyada iyo wax laysla ogol yahay marka haddii waxyaabahaasoo dhan lagu fashilmay ma la dhihi karaa dadka soomaaliyeed waxaa laga yaabaa in aysan heshiin karayn oo oo mar walbaba ay u baahan yihiin in bulshada caalamka ay soo dhex gasho
maya maya maya maya taas maa feri war dadka soomaaliyeed way heshiin karaan laakiin waxa weyaan qof meel ka caddahay meel ka madow waxa meesha jooga waxa weeyaan madaxweynihii ummadda soomaaliyeed la rabay inuu hago ayaa shaqadiisii qabshan la oo ku fashilmo afartii sano ee tagtayna waddankan doorasho u diyaarin waaye mar walboo la heshiiyo heshiiskii laalahaya ma garatay bulshada caalamkuna way ka dharagsan tahay waxaana ay hadda isku dayayso waa inuuna qas kale iyo wareer kale sii dhicin oo maxaa ahayde si isagana weji badbaadow ah nabadii iyo dimuqraadiyaddii iyo waddanka xasiloonidiisii hore ugu sii socoto doorasho ugu dhacdo laakiin taa hadday dhici weydo iyagaa madaxweynaha laftiisa tallaabo ka qaadanaya sababto already mandatekiisi berri buu ku egyahay
waayahay waayahay ugu dambeyn arrimaha ku saabsan madaxweynaha iyo laftiisa aragtidiisa ku aadan inuu tanaasul fara badan sameeyey waa mid iyadana u baahan doodo kale laakiin waxaan jecelahay in su-aasha ugu dambeysay aan ku weydiinaya ay tahay muxuu hadda xalka kula muuqdaa maadaama soomaaliya inaad kasoo shaqaysay inta badan aada la socoto xaaladaha iyo siyaasadda soomaalida
wallaahi horta dee hadda xalku wuu iska dhowyaa feri qofku intuu sharciyad haysta buu wax badan samayn karaa madaxweynaha berri bay uga eg tahay muddaxileedkiisii marka isagu wax kale oo samayn karo xitaa uma malaynayo wadahadallada soo socda inuu qayb ka noqon oo doorashada lagu diyaarinayo nimankan caalamkana qorshahooda marka aniga aan fiiriyo waxa weeyaan haddii uu hoggaansami waayo meeshii in caqabadahan dowladda federaalku ay abuurayso ama dhaqankan sharciga baal marsan oo leedahay waxaan anaa raba waxaanaa la socodsiinaya aan meesha ka bixin in ay ku soo dhammaato madaxweynaha oo xilligiisii dhammaaday mooyaane intii kale dowlad goboleedyadii in laysugu yeedhay iyo bulshada caalamkii iyo madaxa baarlamaanka iyo madaxa sanadka oo iyagu markaas qaabkii kale caqabadan doorashada looga gudbi lahaa ay ay samaldhigaan
waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga
adaa mudan intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya doctor maxamed xuseen gaas oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda oslo ee dalka norway inta mar kale aynu kulmi doonno haddii ay bahawooda laheedmo waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo